بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة مسألة سديدات ما كي كصاب سنتهب يكره لكراهية سنايو في الصلاة صلاة دعوة almasalatu athaamina masalada saddeedaad maakii ay ku saabsan tahay yukrahu huwa maaga la karaahiyeysanaayo fi salaati salaada dhexdeed number kow ou qabtay karaahiyada isagoo ka hadlaya alkaraahatu fi istilaahi alfuqahaa karaaho waxaa la yidhaahdaa fuqahada istilaaxoodii hiya annahyu waa nahyi can shay shay xaggiisii laska nahinaayo min gayri ilzaamin bitarki asagoo ka tegitaankiisa aan lasku laasiminaynin wa xukmu lmakruuhi makruuh xukunkiisina shaykii la karaahiyeysanayo xukunkiisina annahu yuthaabu taariku taarikuhu imtithaala annahu xukunkaas waxaaba yuthaabu waxaa laga hawaabinayaa taarikuhu makruuhgaasi ka tagad kii ka tagay imtithaalan liajli imtithaalan uga tagay fartoonaasho walaa yucaaqabu faaciluhu sameeyihiisina looma ciqaabo makruuhgaasi qofkii ka tagay asagoo imtithaalan liamri illaahi warasuulih uga tagay baa laga hawaabinayaa haddii asaga sameeyana looma ciqaabo wayajuusu ficluhu samayntiisu waa bannaantay cinda alxaajati baahi markii ay timaado min gayri idraarin idraar la-aanteed isagoo qof aan lagu qasbin ayaa xaaje hadday timaado iska bannaan tahay sidaasa laga wadaaba yukrahu waxaa la karaahiyeysanayaa fi salaati salaada dhexdeed alumuuru aramo aramahaasoo attaaliyatu ay soo socdo oo imaan doono kow aliqtisaaru ku gaabsasho cala alfaatixati faatixada dusheeda lagu gaabsado fi rakcatayni labada rakcadood dhexdooda aluulayeyni hore qofka markii uu salaada dukanayo labada rakcadood hore waxaa la rabaa inuu ku akriyo faatixa iyo dheeri qira'a dheeri ah kale faatixada aan ahayn inuu ku daro ayaa suno ahayd sunwaajib ahayd sun suno ahayd marka ka tagitaankeeda labadaasi rakacdood hore faatixada wax ka badan aan lagu darine faatixo keligeed lagu gaabsado waa makruuh karaahiya ay leedahay karaahiye ayay leedahay qofka imaamka ah iyo qofka munfaridka ah iyo qofka oo maamuumka ah oo salaadaha laakiin siriga ah ama salaadaha jahriga ah faatixadaaba la isku haystaa limukhaalafati daalika kaas gaabsashada ah mukhaalafadiis awgeed oo khilaafsan yahay lisunnati nabiyi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalama iyo hadyihi hadyiga nebiga fi salaati salaada dhexdeed ee u hadiyi ahayd ama sunnadiis ahayd ayuu khilaafsan yahay idan in lagu daro waayo faatixada keligeeda labada rakcadood hore aan lagu gaabsanin oo wax lagu daro waayo suurad gaaban ama dheer ayadoo adigoo ilaalinayso xaalada markaasi la joogo inaad ku dartid suno ah ka tegitaankeedana waa karaahiyo haddaad ka tagtina laguma ciqaabayo saddexa labo dheh takraaru lfaatixa faatixada soo celcelinteedii ayaa karaahiye ah in faatixada hal rakaca gudaheeda laba jeer ama halka ba hal jeer ka badan la akriyo waa karaahiye ay leedahay qawli waayo faatixada laakiin haddii ficlo ahayd ay ay tahay waa soo marnay salaada buraysaa basama takraaru اlfaatixati faatixadii ku celcelinteedii waayo limukhaalafati dalika takraarkaasi khilaafsanaantiis darteeda aydaa muxuu khilaafsan yahay lisunati الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam laakiin in karara hase yeeshee musallihii haddii ku celceliyo haa faatixadii lixaajatin liajli xaaja baahi darteed baahi darteed haddii uu celceliyo baahida maxay tahay ka an yakuuna waa inuu ahaado waybe faata mid ka tagay hu musa- musallihii alkhushuuca alkhushuucu khushuuc ayaa ka tagay isagoo aan khushuucsanayn ayaa faatixadii akriyay asagoo dhameeyey wuu arkay marka si u khushuuc darteeda uu ku khushuuco uu soo celiyo ama waa ka shakiyay ma akrisay misma akrinin waa soo celinaya ama kuma khushuucina tii hore waa boobsiyey isagoo dhameey is arkay waana akriyey tadabur darteeda in khushuuc darteed inuu soo celiyo taasi waa baahidii waa baahidii waa waa lagu soo celinaya taas waa ka an yakuuna waa inuu ahaado musallihii faata mid ka tagay hu musallihii alkhushuucu khushuuc iyo waxuduuru lqalbi qalbiga soo xaadiritaankiisa mid ka tagay inuu yahay waaybe cinda qiraa'atihaa akrisin akrinteedii agteedii waay markii akrinayay qalbigiisi waa maqnaa kuma khushuucin khushuuc darteeda iyo qalbigiisi inuu ee soo xaadiriyo darteed inuu u soo celiyo mar labaad waa mash- waa bannaan tahay markaasi xaajadii waay fa araada uu doono takraarahaa soo celcelinteedii uu doono saasuu soo celiyo waay liyu liyuxdira si u soo xaadiriyo qalbahu waay ama liyaxdura qalbuhu qalbigiisi usoo xaadiro waay ama liyaxdura qalbuhu falaa ba'sa bidalika takraarkaasi markaas baas ma laha waay falaa ba'sa dhib ma laha bidalika takraarkaasi faatixada lasoo celceliyo markaasi dhib ma laha khushuuc waay salaada waa loo baahan yahay inuu ku qiraa'ada ku khushuuco ku tadaburo waay laakin bishardi anlaa ya- anlaa yajurahu dalika ila alwaswaasi laakin lagu noqoyaya bishardi anlaa yajura inus inaysan usoo jiidin hu musallihii dalika takraarkaasi ila alwaswaasi waswaas xaggiisa inaysan u jiidin waayo inaysan u jiidin oo qofki inaan ku ridin waswaas mar walba u akriyo ma akrinina kusoo celi mar walba haddana haddii akrin mar kale haddana kusoo celi maba akrininayo haddii intaas gaasinayo waa markaase makruuh way waa jaraya markaasi kuma soo celinayo wuxuu gaarsinaya waswaaskaasi halis baa gaarsinaya qaar waa akrinayaan haddana waa ku celinayaan waa ku celinayaan waa ku celinayaan hal kelima ku celcelinayaan waxaas waswaasa keensanaya ma akrisay maya ma akri kusoo celi kusoo celi kusoo celi waa ku caadi yeelana markii dambe shaydaankii wuxuu kaga ciyaarayaa qofka salaada saas markii jirto marka waa iska ilaalina saddex waxaa waa yukrahu aliltifaatu yukrahu waxaa la karaahiyeysanayaa aliltifaatu dhinac fiiris waay dhinac in la fiiriyo ayaa la karaahiyeysanaya iltifaatkaasoo alyasiiru yar fi salaati salaada dhexdeeda bilaa xaajatin baahi la-aan waay haddii baahi ay jirto gaarkeedii waaye baahi hadday keensato iltifaatka waa bannaan yahay laakiin baahi la-aan iltifaat yar waa ka makruuh hadduu badan yahay halis buu gaarsiinaya qofka salaadiisiib inuu dhib gaarsiiyo buriyo baan udhowdahay bilaa xaajati liqowli nabiga dalkiisa u daliila sala allahu alayh wasalam xiina waqtigiisu ila la weydiiye can ililtifaati an xukmi iltifaati iltifaatka xukunkiisii la weydiiyey fi salaati dhacdeeda ihaaday markaas muxuu dhahay nabiga huwa ama shanigiisina dhiga can ililtifaati an shani ililtifaati iltifaatka shanigiisi la weydiiyey fi salaati salaada dhexdeeda la iltifaadayo fi salaati ayaa laga hadlaya fi khaariji salaati ma aha nebigu wuxuu dhahay marka huwa iltifaatka ikhtilaasun dafitaan waayo yakhtalifsu dafaayo hu iltifaatka ashaytaanu shaytaan min salaati alcabdi addoonka salaadiisa xaggiisa ka dafaayo waayo qofka salaadiisa uu rabaa inuu ka dafo ka qaado dafitaan waa laga soo maha a sikada sikadiisa buu qaado waay waa kaas iltifaat marka yaa wata shaydaan oo rabo qofka salaadiisii adoonka alla caabudayo salaadiisii inuu dafo uu rabaa inuu dafo oo khushuuc laan ku rido oo halis gaarsiiyo oo salaaddii waswaas kaga rido ayuu rabaa oo kaasa keensanayso idan kaasi haddii baahi aysan jirin makruuh wey walikhtilaasu ikhtilaaskana assariqatu xaditaan waayo xaditaan waayo shaydaan salaada xadaayo waayo tuug waayo tuug waayo salaada rabo inuu ka hado wanahbu iyo boobitaan waayo bilgaysi waayo oo salaada kaa bilgaysanayba wanahbu boobitaan waayo boob waligan soo maa sidaas waa salaada boobaayo waa hadaya ama ida kaana aliltifaatu iltifaat kaduu yahay lixaajatin liajli xaajatin baaha darteeda falaa ba'sa bihi bililtifaati baas ma lahan haddii oo iltifaatku uu yahay lixaaja dhib ma laha markaasi baas ma laha sida kamaan qof oo kale waayba ixtaaja u baahaday ilaa an yadfula inuu u tufdo can yasaarihi bidixdiisii xaggeeda inuu u tufsado tufitaan fii salaati salaada gudaheeda isagoo ku jiro halaaan saddex jeer u tufdo waay idaa asaaba markii uu asiibo hu manka alwaswaasu waswaas markii uu asiibo waay tufitaanka ma aha tufitaankii candhuufta la socotay oo hee bujuq la siinaya ma aha laakiin afuufitaan waay waxyar markii shaydaanka salaada dhexdeeda ku jiro waa waswaasinayaa weyseqaadka shaydaanasa qofka salaada ka waswaasinaya weyseqaadka ka waswaasinaya salaada dhexdeedana mida waswaasinaya laba magac ay kala leeyihiin yaa keeni doona soo raadina midka salaada waswaasinaya magacuu leeyahay shaydaanka salaada qofka ka waswaasinaya magacuu leeyahay kan weyseqaadka weysada waswaasinayana magacuu leeyahay yaa soo raadina laga sugaya mid adiga midna adiga adis weyseqaadka laga raba kiis adina salaadkiisa marka xilligaasi oo kale ayaa marka waxaa la rabaa qofka inuu dhinaciisii bidaxda ee u tufdo tufitaan candhuuf la socoto ma aha laakiin tuf tuf tuf oo dhahaya acuudu billahi min shaitan rajiim tuf hoosu ka dhahaya acuudu billahi min shaitan rajiim tuf oo dhahaya acuudu billahi min shaitan rajiim tuf saddex jeer ilahay waa ka tagsiinaya wama yanzaqanaka min ashaitaani fastaciid billahi min shaitan nasqun fastaciid billahi min shaitan rajiim taasa la sheegay hadda iltifaatkaas marka xaajo keensatay soo maa saas w saddex jeer waa fa haadaa kan kaasoo aliltifaatu iltifaatka lixaajatin liajli xaajatin ayuu ahaaday darteed amara waa faray bihi waxaa faray bihi iltifaatkaasi annabiyu baaba faray sal la alay slam nebiga ayaa alayh salatu slam faray inuu saas la sameeyo iyo wa kaman naag oo kale waaye kaafad ka cabsatay u cabsatay khaafad u cabsatay u baqtay calaa sabiyihaa cunugeedii addayaaca waay lumitaan ugu baqtay salaada ku jirta cunugii meelahaas ku jooga haku fadhiyay waxaa ka cabsanaysa marka salaada dukanaysa in cunugii carray meel kale aaday meelahaas waxaa laga yaabaa dabki iyo meelahaas inay dab jiro ama raashin kuleel meelahaas u yaalo inuu aaday ka cabsanaysaa salaada way wadanaysaa mar waxay firinaysaa cunugii waa fadhiya hay salaadaada wada haddana waa eegaysaa ha waa fadhiya wada salaadaada wada saas waa ilaashinaysaa cunugeeda saas way taasoo kale ama irid inuu ka baxay meelahaasoo duurka unu aado ayaa ka cabsanaysa waa firinaysaa marka waa firinaysaa mar mar haddii u baahato ama qofka kale waxaa alaabuu fiirsanaya maraha qaar u baahan meelahaas oo taala waxaa ka cabsanaya inuu tuuka ka qaatay waa wada salaad mar war wixii waa la qaatay waa fiirinaya amay way yaalaan saas ku wato waa banaan tahay taas xaajiba iyo wa kama naaqo kale way khaafad ka baqday oo umas u baqday calaa sabiyiha cunugeeda dushiisii u baqday maxaa uga baqaysaa hay addayaaca waay lumitaan waay inuu ka lumo waay fa saarat waxay ahaanaysaa haweenaydaasi taltafitu mid fiirinayso fi salaami laxsana fiirinayso ay iltifaadayso ay taltafitu hiya mid milaxsanayso fiirinayso fi salaati salaad dhexdeeda iltifaadayso ay mulaaxadatan liajli mulaaxada fiirin darteed lahu lisabiyi ay fiirinayso waa banaan tahay taas haadaa kan kullu dhammaantiisi fi liltifaat alyasiiri waaye iltifaadka yar waaye kan oo lasoo sheegay laga hadlaayo waa banaan yahay laleeyahay laga hadlaayo lilxaajati u banaan yahay laleeyahay waa iltifaatka yar waayo haadaa kan iltifaatkan ah liajli xaajatin u banaan yahay laleeyahay kullu dhammaantiisi fi liltifaati wailtifaatkii gudihiisa iltifaatkaasoo yasiir yar waay ama ida iltafatat ida iltafata shaksu dheh qofka haddii asaga iltifaatsado bi ee bikuliyatihi dhammaantiisii aw istadbara alqiblata ama qibladaba ka dabar jeediyo fa inahu tabdulu salaatuhu ba hada wax yar way madax keligiisaas dhahaya laakiin asiga dhan haddii dhinacaasi isku leexiyo ama dhinacan isku leexiyo e jirkiisii dhan waxuu ka baxa istiqbaalkii ka baxo salaadda way buraysa markaasi waxaa shardihayd salaadda istiqbaal alqibla sooma sidaas marka in la ilaaliyo way marka ma sahlana daraadeed hadda haddii aad u baahato safka ka horeeyo inaad buuxiso meel dooleel aad aragto ee toos kaad inaad aadid waaya mooyaane meelahaasi safka banaanaaday inaad inta aad aado salaad ibr wayba buraysa hortaada fiiri salaad lagu miciyaa hortaada fiiri iltifaat waa shart min istiqbaalku waa shart min shuruudi salaad waa waa xaajo ah oo aad u burinayso iltifaatkaana ma jiro shardi waayo halis waayo safka hor ka hore inaad buuxisidna shard min shuruud salaad mi ku mid ahayd maya shard min shuruud salaad ku jirta markaas haddii aad ugu baxday kii hortaada ahaa aan shard aan ahayn halis way salaadaadi ma sahlana asiyama ilmaha yaryar u badan soo maha saas intaas ka aadayaanbay galbeeda u soconeen hagga wax ka raadinayaan barya u soconeen hagga wax ka raadinayaan safa buuxinayna ku leeyihiin halis waay salaaddii dhan ibra waa iska ilaalina marka si wejigaadi habadkaadi qiblada aan ka leexin lahayn ay ku dadaaleysaa adi mar walba kii tooskaada aad kuga aadan a buuxin karta haddii banaanya ay banaan yahay haddii u banaan yahay amaa idaa iltafata shaksu shaksiga haddii uu milaxsado iltifaatsado bikuliyatihi dhammaantiisii aw istidbara ama dibarjeediyo alqiblata fa inahu tabdulu fa inahu shani ah tabdulu waxaa buraysaa salaatuhu shaksigii musalihii ama shaksigii salaadiisu ay buraysaa idaa kaana daalika ujeeda kaas haddii uu yahay iltifaatka ah ama iltifaatka kulliga ah ama istidbaarka ah bikayri cudurin cudur la-aan oo min shiddati khawfin waay cabso daranaa jirta meesha iyo wanaxwi wixii lamidka ah sida salaat lkhawf oo kale qitaal dagaal ugu jiro halis xaaladihii oo in qib istiqbaal qibla u dhacay mooyaane in la sahlada ma aha kaasi salaada waa ku buraysaa idan iltifaatka yar waayo midka makruuhga ah ama iltifaatka waa in salaadaba jibina bir ah ka dhigayaaba afar taqmiid lcaynayni labada indhood laabitaankoodii waayo indhaha in la laabo laisku dhajiyo fi salaati idan makruuh waayo khushuuca ka raadinaysaa dhahday indhihii ayaa isku qabatay maya waa bidca culimada qaar waxay dhahen waa bidco bidcuu gaarsiinayaa qof taqmiid lcaynayni ilaa dan haddii xaajo ay keensato mooyaane taqmiid lcaynayni labadii indhood laabitaankoodu way fi salaati maxaa yale lina dalika kaasi hee kee taqmiidkaasi yushbihu wuxuu shibahayaa ficla almajuusi wa kuwa majuusta ah ficilkooduu shibahayaa oo samaynayaan cinda cibaadatihim cibaadadooda agteed ay caabudayaan anniiraana dabka waay majuusta dabka caabudayso markii oo dabka ayagaa caabudayaan u cibaadaysanayaan ayaa saa samaynayan hindhaha isgelinayaan idan tashabuh bilkufaari waay man tashabaha biqowmin fawa minhum waay min kulli wajhin miya maya khasladaasi ama sifada gaar ahaan markaas asiga ku waafaqay waay maa dhamigii dhammaantiisii maaha haddii dhammaantiisi waafagan aqbab gaarkeedu min baabina ulway kaas idan halis weyn khushucu karaadis darteeda ma maya wa qiila waxaa layidhi yushbihu wuxuu shiibahayaa kaasi ficla alyahuudi u shiibahaya aydaa yahuudda naftarkeeda saasa samaynayaan waqad nuhiinaa waa naga na naga reebay nahyi ee ah kusoo arooray naga celinaayo can itashabuhi isku shiibahid xaggeeda lagana nahinaayo oo bilkufaari la shiibaho waay dhaya kusoo aroray waana loo diidayba inaan shiibahano gaalada waay لا تشبهوا باليهود والنصارى بس بالكفار تشبهوا بالصالحين قال أمر لكن التشبه بالكفار ما يعني التشبه إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح تذكر فبيعان لكن كو حن حن إلا شبه ما يعني طيب shan iftiraashu dhiraacayni labadii dhudhun hee goglitaankoodii waaya fi sujuudi sujuuda dhexdeeda in la gogoldo la firaashado labada dhudhun waayo lama ogol makruuh waay isaga maxaa dhacay liqowlihi in la gogoldo maxaa waay oo adigoo sujuudsanaya dhudhunkaadii oo dhan dhulka dhigaysaaba dhudhunkii oo dhan aa dhulka dhigaysaa kan saasoo dhigo saasoo markaasa wejigii dhulka saaraysa kaas makruuh لقوله ودليل صلى الله عليه وسلم اعتدلوا أكاذا في السجود والسجود أكاذا ولا يبصد أحدكم أحد كيني يسنفذن ذراعيه لبدي سدودون انبساط الكلب كانبساط الكلب وي ايجي ايه اسفدين تيسي اسقوغل كيسي او كاله هي هيارين اسكيل عليه تشبه بالحيوانات تما بنانا mar hee eyga tashabus waa la diiday madna marna tukaha ee jibahdiis waa la diiday idan atashabuh bilkufaarina ma banaana atashabuh bilxayawaanaatna ma banaana fi salaati wa fi hayriha labadaba ficilkooda in la shibaho xayawaanaadka ma banaana qowlkooda in la shibaho dhawaaqoodii ma banaana haddii adee eygii oo kale aad odka ku shibahdo ma banaana aada u dhawaaqdo sidii eygii ama sidii shimbirtii oo kale ama sidii lo-dii oo kale ama sidii geelii oo kale ama sidii arigii oo kale ama sidii dameerkii oo kale waxaas dhan in odkooda la shibaho ma banaano tashabuh wa inta badan yaa hooyooyinka ilmahoodii ku cabsigelinayaan soo maa sidii waraabihii oo kale u yeerayaan sidii nyaawdii oo kale u yeerayaan soo maa aawu dhahayaan soo maa lama ogola in lagu ciyaarsiya tamaya halis way tashabuh bilxayawaanaati ma banaan salaad iyo keyrkeedaba waaye laakiin waa loo bartay waa la iska sahladay sida damaarka ay kula qaydinayaan ad arko waaye idan waa la diiday isagna misaad alkalbi ka misaad alkalbi waa fayanbagii waxaa haboon lilmusalii qofka dukanaayo an yujaafiya inuu fogeeyo bayna diraacihi labadiisii dhodhon beenkoodii kala fogeeyo waayo wayarfacu rafciyo wayarfaca u rafciyo koryeelo humaa labadaasi dhodhon can ilardi dhulkana ayaga horta waa kala fogeynayaa labadiisii dhinaca ku fogeynayaa haddana dhulka kora uga qaadaya ma saaraya waa dhulka laakiin markii asaga kala fogeynayo goormo waaye dhodhomaha lamiis dhinac markii keligiis yahay mase imaamuu yahay laakiin haddii maamuum yahay sufayftu ku dhex jiro dadkii la dukanaayo meel ku kala saaraya malaha dadka kale ayaa feeraha u gelinaya ha dhodhonkiisii soo maha halis bay taas waaya laakiin waxaas markaasi la ilaalinayaa inuu dhulka ku dhejiyo waa la iska ilaalina wayarfacuhu wayarfacuhuma inuu rafciyo can ilardi rag iyo dumarka waa la siman yihin walaa yatashabahu ma shibahayo bilxayawaani iskuma shibahayo waay dhudhumaha dhulka dhigitaankoodii sheeya xayaan xayawaanaadka ayaa iska leh eyga markii fadhiisanayo labadiisii lugood horo waa fidinaya sooma dhulka ku dhejinaya saasaa la diidaya lix kahratu lcabathi ciyaar badan waay fi salaati salaada dhexdeed lagu badiyo ayadana waa makruuh limaa kii dartiisii waay fiihi kahrigaasi ama cabadkaasi ku sugan min min inshiqaali qalbi qalbiga shuqloomadiisii mashquulataankiisii almunaafi anfinaya lilkhushuuci khushuucigii almadluubi la dalbaaya fi salaadi dhexdeed kaasuu anfinaya darteed marka waa la ilaalina toddoba attakhasuru keli qabsasho waay kelida qabsashadeedi waay oo kelida qabsa inuu qabsado kelida inuu gacmaha kelida saaro waay ama keliyaha u saaro ama laba gacmood ama hal salaada dhexdeeda laakiin fi salaad salaada banaankeedii dhib ma laha lixadiidi abi hurayrata radia allahu canhu kelida ma yahan horta agawe meesha dhalka lagu xiraayo korkeedii waay soo ma meesha kala barka bani aadamka waaya lixadiidi abi hurayrata yah daliiluha radia allaahu canhu nu- nahaa nebiga waa diiday an yusaliya arajulu ama nuhya waa la reebay ayaan dhami lahaa yaa wax reebaayahay nebiga le waay nuhya waa la nahyi waa la diiday an yusaliya arajulu rajulka inuu dukudo muqtasira muqtas muqtasiran waay haaluu yahay mid kelidiisii qabsaday muqtasiran haaluu yahay mid kelidiisii qabsaday waay keli qabsaday muqtasaran maaha muqtasaran maay noqda markaas kitaab way soo maaha muqtasar kitaab noqda muqtasir de marka muqtasiran hal yahay arajul min baab taqliib le waay mar ana waa lamid rajul allah ee dumarka kuma jiro ma aha waa ku jiraan wax daliila kasoo reebaya ma laha annisaa shaqaa'iqar الرijaal ilaa maa qasahu daliil wاtakasuru takasurka iyo wاlاktisaaru اktisaarka fi salaati salaada dhexdeeda waaye majeeda ahaadeen wاtakasuru takasurka iyo wاlاktisaaru اktisaarka oo fi salaati salaada gudaheeda ahaadeen waxaa waaye waadcu الrajuli rajulka dejintiisii waaye yadahu gacantiisii dejiyo calى اlkhasri kelida dusheeda ku dejiyo iyo wاlkhaasirati kelida le waaye wahiya khaasirada la sheegaayana wasatu linsaani insaanka kala barkiisii waaye wasadkaasoo almustadiqu dhuuban waa dhuuban yahay sooma meesha waa dhuuban tahay bowdaha korkooda iyo habadkii meesha udhexaysa wax yar waa yaryartahay waa dhuuban tahay sooma meeshaasa la dhuuban kaasa la wada oo fawqa alwarikayni ma jeeda labada simood korkoodii ah labada sin korkoodii ah waay ayaa laga wadaa in gacmaha la saaro waay marka waqad tacallalad way ciladaysay caaishatu radia allaahu canha alkaraaha karaahada waxay ku ciladaysay sababta loo nacay waxay tahay ay dhahday biana alyahuuda bisababi ana alyahuuda yahuud ayaa tafcalu samaynaysa hu ikhtisaarkaas wa takasurkaas ayadaa samaynaysa yahuud way min ficli yahuud kamid yahay saasna waa la sheegay caaisha saasa ku cilaysay t sideed asadlu waay raariin waay raariciin dharka la raaricinayo hoos ilaa la gaar hoos loo raaric sadl kor laga keeno dharka korka imaaday waay isbaalka ay ugu dhow yihi kora laga keeno dharka korka imaaday asagaa noo fasiri doona insha allah asadlu raariciin waay karaahi waay wa taqdiyatu lfami afka daboolidiisii waay fi salaati dhexdeed afka in la daboolo salaada gudaheeda karaahi waay aadana lama daboolayo afka oo banaananaya lxadiidi abi hurayrata radi allahu canhu qaala inuu dhahay nahaa waa diiday rasuulu lahi sal lay slam can isadli fi salaati dhexdeeda waan yuqadiya rajulu rajulka inuu daboolo faahu afkiisina waa diiday nabiga alayh sala slam waa saxiix de wasadlu sadl waxaa waaye an yadraxa musalli an yadraxa inuu tuuro almusalli qofkii dukanaaye afawba dharki inuu tuuro waayo calaa katifayhi labadiisii garab dushoodii he kusoo tuuro hoos soo raaric kor kusoo tuuro dhammaantiisii hoosu raariciya la oga oo walaa yaruda aan celinaynin darafayhi labadiisii geesood calaa alkatifayni labada garab dushoodii he aan ku celinaynin oo kadaalika inta dhinacan dhinacan uma soo laabayo kora kusoo saaraya waa isku raaricinaya gebigiisii sidee dumarka jilbaabkoodii oo kale oo sameynaya dhib kor waa isu soo raaricinaya waa daynaya marka waa iska raaraha horna waa dhammaantiisii hoos us u raaracaysan yahay ma soo laaba inuu saas soo dhaho kana soo laabo kana soo laabo ma sameynaayo waqiila waxaa layidhi isbaalu thawbi laga wadaa sadliga isbaalu thawbi dharkii isbaalkiisii raaricintiisii waa irsaal dhisaha waqiila waxaa la yidhahday irsaalu thawbi dharkii diritaankiisii waay xiina xataa yasiiba ilaa uu gaaro alarda dhulka waay fa yakuunu marka wuxuu noqonayaa bimacnaa isbaal waay isbaalkii la diiday oo nahyigii uu qaadanayaa kaas yaa hoos ku yahay marka kan ragga waay ayib sagaal musaabaqatu limaami imaamka ka hormartaankiisii waaya makruuh waay mar salaada ba burinaba mar salaada ayaa burinaba waay musaabaqada mar salaada way burinaysaa marna waa m waa makruuh marna waa waa sunno waybe mmn mar waa makruuh muwaafaqada mar sunna muwaafaqada laakiin musaabaqada mar waa xaara- xaaraam salaada way burinaysaa marna waa makruuh musaabaqatu limaami imaamkii ka horumartaankiisii waaya liqowlihi au daliila nebiga hadalkiisa sal alla alay wasalam amaa yakhshaa amaa hooyaay yakhshaa kama baqaaya miya axadukum amaa yakhshaa hooyaay kama baqaaya miya amaa bimacnaa alaa amaa yaksha kama baqaaya miya axadukum axadkiin idaa rafaca idaa rafaca markii soo kor yeelo ras rasahu madagiisii madaxiisii ra'sahu madaxiisii qabla alimaami imaamka ka hor kama baqaaya miya maxaa waay mu- muxuu ka baqaa an yajcala allaahu ilaahay inuu ka dhigo ra'sahu madaxiisii ra'sa ximaarin dameer madaxiisa waa kale ilaahay waa awoodaa soo ma Hmm? qofkii sharcigi khilaafo wixii laba ku sameynaya allah tabaaraka wa tacaala kuno gadaadatan khaas inaad dad la dhahay dad qofku jirkiisii hal meel inuu si u bedelo meelna suuradiisii hore ku baaqi yeelo waa awoodo allah tabaaraka wa taala waa waciid shadiida marka ma sahla ma jeeda ka hormaritaanka imaamka halis waayo iska ilaali aw yajcala amas inuu ilaahay ka dhigo suuratahu suurata almusa- suurata alaxadi axadkaas suuradiisii suurata ximaarin waay isaga dhan dameer suuradiisii laga dhigo ama madaxiis keli ah mada dameer laga dhigo isaga inta kalena qof caadiya laga dhigo kama baqaay miya oo ha ka baqo yuusans musaabaqa he ha samaynin waay toban tashbiiku lasaabici faraha isdhexgelintoodii waaye waa makruuh aydan faraha ee isdhexgelintoodii waaye waa makruuh tashbiiku lasaabici faraha isdhexgelintoodii waaye oo maxaa ala sin loo diiday linahyihi nahyi nebiyi nebiga diiditaankiisi darteed waaye sal allahu alayh wasalama man qofkii tawada'a yaa u diiday nebiga man qof ayaa u diiday tawada'a soo weyse qaatay wa ataa yimid almasjida masjidka yuriidu haal uu doonaayo asalaata salaad ayuu nebi u diiday muxuu u diiday ninkaasi an ficli daalika kaas oo tashbiika ah hee samayntiis waa u diiday nebiga alayh sala slam xadiidka kusoo aroray asheekh alalbani raxmat lla aleh xadidkan waa saxiix yeelaya saxiix silsilat alxadiis saxiixa waa saxiix yeelaya culimada qaar waxay leeyihin hadidkan waa daciif tashbiik waa banaan tahay leeyihin gorma fi salaati miya ha xadiidku daciifa isku banaan tahay leeyihin culimada qaar waxay dhaheen ma banaan makruuhu waay he tashbiigaa soo aroray nebigu sameey masjidkii dhexdiis ku sameeyey tashbiikaas iyo kanna maxay ku kala duwan yihiin way jamcinayaan marka horta qofka kan daciif dhahay warka waa dhamaaday badala niqaash laakiin saxiix waa kan haddii la yidhahdo waa waa la jamcin la dhahay fi salaati wa qablahaa ma banaana bacda salaati waa banaan tahay ee lagu jamciyey sidaas haddii la yihahdo dadkan waa sugan yahay sheekh albani waa saxiix hadii fakaraahatuhu waa kaas isagana waa tilmaamaya sheekh musanifku fakaraahatuhu karaahatu tashbiiki tashbiikaas karaahadiisii kahashadiisii fi salaati la karaahiyeysinaayo min baabin awlaa waay marka haddii masjid dhexdiisiiba qof soo aaday salaad weliba aan galin salaada doonaayo salaadii ka hor asigoo sugaayo meeshuu joogo tashbiik inuu sameeyo la diiday salaad gudaheed hee min baabin awlaa sidaas u dhahay hadda xadiidka salaad dhexdeeda kuma kuma jiro soo maha kuma aha saaba horteedii waliba idan tashbiik waa qabla salaati waa la diidayaa oo bacda salaatina waa banaan yahay saasa lagu jamciyey dadkii u arkayaan xadiidkan inuu sugan yahay dadkii aan u arkaynina maba sugan bay leeyihiin kaas saxiixyaanku ku sugana qaadanayaanba waaya min baab alawlaa watashbiiku tashbiiga oo bayna alasaabici faraha dhexdoo la isgelinaya waxaa waaye idkhaalu bacdiha bacd alasaabici faraha qaarkood in la geliyo fii bacdin waayo qaar kale oo saan laisku dheho farihii dhexdooda saan laisku dhexgeliyo macruuf nebigu waa sameeyey alayh salatu salaam washabaka bayna asaabihi waa jirta nebi salaad isagoo dukaday sahu galay labadiisii farood ee gacmihiisa isdhexgeliyey oo kadibna dhabarkiisa ee dhafoorkiisa u saartay saas ku jiiftay waa waa soo aroortay intaba way sugan tahay taasna waxaa lagu ximbaarayaa fiiha bacda salaat tanna fi salaati oo qablaha intaasa lagu jamciya dheheen labada qaar وأما التشبيك التشبيك خارج الصلاة وأما التشبيك التشبيك تشبيك أصو خارج الصلاة صلاة بنان كده دولت كده فلا كراهة فيه كم السقنا الحديثي فلا كراهة وحكه شاء وكراهيسي في في التشبيك كم السقنا walow kaana haaba ha ku sugnaaday qofkaasi fi lmasjidi ba ahaadee mase walow kaana huwa tashbiih gababa ha ahaadee fi lmasjidi wey tashbiih keligiis masjid mahaanaya qofkii samaynaya laga wadaa maxaa u daray arrinkaasi lificli sal alay slam nebiga samayntiisi iyaahu he tashbiih uu sameeyey fii qisati dilyadayni labadii gacmood saaxiibkood qisadiisii waaye kow iyo toban kafu shacri tinta celcelinteedii waaye makruuhu waay karaahi waay tinta haddii qofku leeyahay tintiis tin dhaadheer ay tahay aa laga hadlaya laakiin waxa gaagaaban hadda dhammaanteen e waxa gaagaaban dumarka laakiin soo galeen soo ma haddii ay leeyihiin tin waayo kafu shacri tinta celcelinteedii waay iwa thawbi dharka celcelintiisii waay wa kafu thawbi waay asagana waa makruuh maxaa u dariya lixadiidi dharka celcelintiisii waay kora usoo qaadayo kora usoo laabayo khamiiskan waa qur- waa useeb waaye waa qurxoon yahay kor usoo laab markay sujuudayso markii rukuuciso sah ma aha karaahi waay iska ilaali dalaad difaacaysa salaadaala adeen tukanaysa maxaa waay waxaa isku leeyahay kana soo celcelinaa ma jirto ayib markii hore si fiican baxiro dharkaadii kadib salaad markaad gasho bs haddii ka horma kas meesa ku sujuudaysay kaga kaga kaaga hormaro haddaa waa lagu waa- waa lagu dul sujuudaa le haddii kaa dhacayo waa gaarkeedii waay isbaal aad ka absinayso kor waxayr usoo qaadaysa dhima laakiin kor u soo qaada oo waa soo laaba khamiiskii dhan he birida dusheeda geynaya markii rukuuca ama sujuudayo markii soo toosayna waa daynayaa adaaba ku mashquulsan naftirkaada saasaa la diidaa لxadiiثi iبni cabaasin ayaa u daliila radi allahu canهuma qaala inuu dhahay umira umira الnabiyu nebiga la amray sal اla alيه wasalama yaa amrahe allah tabaaraka wataala maxaa la amray an yasjuda inuu sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xubnaad dushoodiiba oo walaa yakufa uusan reebin thawbahu dharkiisii walaa shacrahu tintiisii mujada makruuh waay tintan lama celinaya dharkan lama celinayo sidii aad markii hore salaada galaysay u ahaa ayuu ahaanaya walkafu waxaa waaye kafiga reebitaanka qad yakuunu waxaa la arkaa inuu ahaado bimacnaa jamci waayo ururin maayo ee lagu ururinaya meel lagu ku ururinaya waayo dharkaas ku keenaysaa meelaas ku keenaysaa lama yeelo ma jeeda ay laa yajmacuhumaa ma jamcinaayo wayadacuhumaa ma dejinaayo waayo waqad yakuunu waxaa la arkaa bimacna almanci reebid in ah macnihiisii ahaado ay laa yamnacuhumaa ma reebaayo min alistirsaali inuu raaracsimo xaala sujuudi way kama reebaayo wa kulluhu dhammaantiisii min alcabahi ciyaar ayuu ka mid yahay almunaafi anfinaayo likhushuuci fi salaati dhexdeeda ah ko laba iyo toban asalaatu salaad ayaa makruuh ah bixadarati dacaami dacaam ayadoo meesha yaalo in la dukado idan makruuh ama farad ha ahaato ama suno ha ahaatay salaad asalaatu salaad ayaa makruuh ah bixadarati dacaami dacaam soo xaadiridiisii ee lagu la dukado aw amase wahuwa walaal huwa qofka yudaaficu celcelinaayo alaqbatayni labadii xuxumaa labadii xuxumaa maa waay albawlu walqaa'id sigaas celcelinaayo maya ma dukanaayo waay makaruuh karaahiyay leedahay liqowli nabiga dilkiisa u daliila sal alيh wala alihi wasalam laa salaata salaad bixadarati dacaami ma ahaanin laadan waa he naafiy nafyigan lilwujuudi miya mas lisixati mas lilkamaal miya mas maxaa waay lisixa miya lilkamaal waay sida raajacsan culamada qaar waxay dhaheen laa lisixa way dhaheen maba ansaxayso maba ansaxayso waa baatil laakiin si saxiix ah lilkamaal nafyu lkamaal waay kamaal ma noqonayso labada nafyu lwujuudna ma aha maba jirta ma aha laa salaata salaad hee bixadarati dacaami ma ahaanin oo kaamila waay walaa huwa wala walaal huwa asagana yudaaficu walaa salaata u macnaha salaad ma jirto ayadana wa huwa walaal huwa qofkiina yudaaficu celcelinaayo celcelinayaan dheh hu axadka ama qofka alahbathaani labadii xuxumaa celcelinayaan hadda meesha maxaa laga dhigay labada xuxumaa faacila laga dhigay ayaga celcelinaya maxay ka celcelinayaan khushuuca u diidayaan asagoo khushuuca u diidayaanayo he niyadiisi dhan meesh meeshaasay aadinayaan waay waa fakanay waa fakanay waa isilaali waa kaa fakanay leeyihiin khushuuci ayaa ka elinayaan kaadidi waxay leedahay waa fakaday waa ka fakaday haddaad ku shucdo bis way ku leedahay saxaradii saasay leedahay dhib ilaahay inay faacil laga dhigay ama karaahatu salaati salaada karaahideedii bixadarati dacaami ahaaday fadalika nihoka mashruudun waxaa loo shardinayaa hee bitawaqaani nafsihi nafsidiisii ishtihideedii waay rabitaankeedii waay shahwadeedii waay rabitaana laga wada fadalika kaas niyo waxaa loo mashruudun waxaa loo shardinayaa bitawaqaani nafsihi nafsidiisii rabitaankeed ilayhi ila acaami ay rabto waraqbatihi jeclaantiisii ninkii oo fiihi fi dacaami jecel yahay ayaa loo shardinayaa laakiin haddii isaga aan rabin aan jeclayn markaasi aan u baahnayn ma soo galayaa maya maca qudrati awooddiisiila la qabo calaa tanaawulihi tanaawuli dacaami raashinka qaadashadiisii awoodo inuu qaato cuno awoodo waay iyo wa kownihi maca kownihi ahaanshihiisii qofkiila la qabo xaadiran uu yahay mid xaadir ah maya wa kownihi maca kownihi kowni dacamile raashinkii ahaanshihiisii waa xaadiran uu yahay mid xaadir ku ah bayna yadayhi qofkii dukanaya hortiisii raashinka uu yaalo waa shardi inuu awoodo qaadashadiisiina waa shardi waay oo asagoo aan awoodin ma jirta waa kana falaw kaana dacaamu dacaamka hadduu yahay xaadiran mid xaadir ah laakinahu saa'im ma awooda inuu cuno waa sooman yahayba ma cuni karaba raashinna meesha la keenay asagana waa sooman yahay ma qaadan kara ma cuni kara markaas awood uma laha so waa sooman yahay aw mase shabcaan waay laa yashtahiihi waa dhergan yahayoo maba rababa aw laa yastadiicu tanaawuluhu ma qaadan karaba maxaa dhacay lishiddati xaraaratin waa tan natarkeeda tii hadda toosu keenay waa tan waa tii horena ku rumawaysa tan waa ku rumawaysa lishiddati xaraaratihi raashinka kuleel yahay maba cuni karo ilaa ka isaga ka qaboo waayo hoogo e iska duko markaasi hanoo qaboobe waa kuleel yahay raashinka aan dukuno waa dhihi kara marka haddii maa meesha maxaa u fadhinaysa waqtigii salaad waa socdaah mana cuni kartide kolaal waybe hadda lagu soo guraybe hadda lagu soo guray raashinka weelka falaw kaana dacaamu raashinka hadduu yahay xaadiran mid xaadira maya fa fii dalika dheh kaas dhexdiisii kullu dhammaantiisii fa fii dalika kaas dhexdiisa ku sugnaaday kullihi kulli dalika dhammaantiisi laa yakrahu mid la nacayo fa fii dalika kaas dhexdiisi kullihi dhammaantiisii laa yukrahu lama nacayo lahu ninkii dukanaaye asalaata looma nacayo bixadaratihi raashinkiisa xadaradiisi waama alakbataani labada xunxun fahumaa labadaas albowl iyo walgaayid waay waqad nuhiya waa la reebay can dalika kaas xaggiisi kullihi dhammaantiis waay limaakii daraadiisi fiihi ku dhahays ku sugan min inshiqaali qalbi lmusalli ah kii dukanaya qalbigiisii mashquulitaankiisii ah iyo watashattatat watashattuti fikrihi waay fikrihi fikrigiisii kala tagna kala tagsana kala tag kala tagsanaantiis darteedii waayo fikrigiis markaas qofkaasi waa kala tagayaa mima kii ah yunaafi anfinaya alkhushuuc waay fi salaati waqad yatadararu waxaa la arkaa inuu dhibtoodo inuu ku dhibtoodo la arkaa bixabsi lbowli waay kaadida celinta inuu ku dhibtoodo cudur kale ku dhaaba laga yaaba iyo alqaa'idi mudaafacatihima iyo celcelintoodii waay saddex-iyo toban rafulbasari indhaha koryaridooda aragga in loo koryaro ila samaayo xagga sare kor la fiirfiirsho adi salaad ku jirto meelahaas ka fiirfiirnaysa kor iyo meelahaas idin makruuh liqowlihi udale sala alayhi wasalama layantahiyanna ha ka joogaan oo ha ka joogaan waayo aqwaaman qolo yarfacuuna koryeelayo absaara maragyadood ila samaayo xagga sare fii salaati gudaheeda aw amase latakhdifanna way dafaysaa oo way dafaysaa ama latukhdafanna la dafa oo la dafa absaaruhum aragyadoodii way aragga laga qaadaya ilahay ina laana ku ridaba ama iska ilaaliyan waciid adag way soo maa kor lama fiirfiirsho salaad gudaheed almasalatu taasicatu masalada sagaalaad xukmu taariki salaati salaada qofkii ka tagay xukunkiis ayay ku saabsan tahay man taraka salaada salaada qofkii ka tago ka tagay jaaxidan asagoo inkiraayo dafirsan liwujuubihaa fahuwa kaafirun murtadun waay gaal waay murtada diinta islaamka ka baxay maxaa yeele liannahu mankaasi mukadibun lilaahi mid alla beeniyey waaye wa rasuulihi rasuulkiisii wa ijmaaci lmuslimiina wa ijmaaci lmuslimiina muslimiinta ijmacooda ayagu ayaa dafe ayaa beeniyey waay ama man qofkii oo taraka ka tagay haa salaada ka tagay tahaawunan liajli tahaawunin fududays dartiisii wa kaslan liajli kaslin waay wahansi darteed uga tagay fasaxiihu sida xoog badan annahu ninkaasi kaafirun waay khilaafa ku jira laakiin wuxuu leeyahay kaafirun waay laakiin goormaa idaa kaana hadduu yahay taarika mid ka tagay lahaa salaada daa'iman si joogta uga tagay wabilkuliyati way si dhammaan a uga tagay way wax tukanay malaha dhammaan buu ka tagay salaadii dhoon liqawlihi daliila tacaala salaadi can ilmushrikiina ilahay isagoo ka hadlaya mushrikiinta haggooda fain taabuu haddii towbad keenaan mushrikiinta wa aqaamuu ogaan asalaata salaada wa aatuu ay bixiyaan azakaata hee fa ikhwaanukum waay walaalihiinoo fi ddiini walaal aad ku tihiin waaye lakiin masalada khilaafkeeda waa taqaanaadi fadalla khilaaf goorma imaana laakiin jaxdi haddii aysan jirin soo maa fadalla waxaa tusi waxaa wuxuu tusiyey calaa annahum hee qoladaasi dushooda in lam yuxaqiquu haddii ayaga aan sugin sharda iqaamati salaati salaada ogideeda shardigeeda falaysuu bimuslimiina ma aha walaa ikhwatin walaalalana ma aha lana anaga nooma aha fi diini noogama aha iyo wali qowlinima dalkiisa daliil wa sala alay wasalam alaa cahdu ballanka alladii ballankaasoo baynana anaga beenkani wa bayna wa baynahum munaafiqiinta u dhexeeyo assalaatu way faman tarakaha faqad kafara gaal markii horbu gaal u ahaa laakiin kor dadka laga hadlaya munaafiqiintii waayo mar haddii salaada ay ka tagaan nebir waayo ballankan u dhexeeyo waa taas xadda noo dhexeys waa saas taas wa iyo wa qowlinima dalkiisa u daliil sala alay wasalam ina bayna arajuli rajulka beenkiisa iyo wa bayna ashirki iyo walkufri tarka salaati waayo ma ka tagay gaal waayo shirki mushrik waayo saas waayo saasay leeyihin amaa man qofkii kaana ahaaday yusalii mid dukunay axyaana muxuu rabaa inuu u kala qaado hee saddex qaybood soo maa kulliyan qof ugu tagay juxud juxuudan qof ugu tagay iyo takaasul qof ugu tagay kulliyan iyo qof mar tukunaayo salaadaha qaar qaarna tukunaayo marna waa tukuna marna waa iska dhaqa isagana ma xukun gaar oo yeelana wuu leeyahay laakiin hadda korba hee abu shujaa kusoo marnay soo ma tafsiirka amaa man qof yo kaana ahaaday yusallii mid dukunay axyaana maraa qaar waqti waqti way wayatruku axyaanana ka tagayo oo mas yusallii dukunaya farlan fard oo mas fardlayna dukunaya fadaahiru sida muuqasho badan oo daahirka badan annahu ninkaasi laa yakfuru ma gaaloobayo taariku salaad ma dhihi kara kaas maxaa ilaha liannahu ninkaasi lam yatruk kama tagin ha salaada bilkuliyati geb ahaan uguma tagin kamaa huwa sida nasa nasu lxadiidi dhah xadiidka naskiisii ku sugan tahay maxaa waaye tarka salaati way tarka salaati way ash maxaa waaye salaada oo dhan waaye fahada tarkun fahada kan taraka wuxuu ka tagay salaatan hal salaada ka tagay ama laba ka tagay la salaa salaad geligeeda kama tagayn wal asluna baqaa'ul islaami qofka islaamka ah muslimka ah islaamnimadiisa inuu baaqaay tahay wa falaa nukhrijuhu kama kama saarayno falaa nukhriju ma saarayno hu qofka muslimka ah minhu min alislaami kama saarayno ilaa biyaqiinin mooyaane alyaqiinu laa yazuulu ilaa bilyaqiin soo ma yaqiin yaqiina اليقين لا يزال إلا باليقين يقين يقين وين حكى لكم سوريو اليقين لا يزال بالشك هي وإنما اليقين يزال باليقين نيكا مسلمين مدرس إسلام مدرس يقين ماها ما هانين مركي وره ها هذه مرة بيا هاتي مركي إسلام مدرس يقين هاي ملا هلا وش بحنا يقين واي شك الشك ما قف مسلم إنه قال لهم لو حكم مسهلنا إن قال لهم لو حكم مسهل ليه فما ثبت وحي سقناداي بيقين سقناداي لا يرتفع ما رفعنا هو ما غاس الا بيقين ميان اما لا يرتفع ولا ما رفعه الا بيقين واتن يقين ويا قال له ما رفعه الباب الخامس في صلاه التطوع فيه مسائل الله سبحانه وتعالى